horta bal wax yar adoonsiga qur-aanka iyo aad ku arkayno dadka wax yar bal inaan ka hadalno waa muhiim islaamku marka laleeyahay adooma iyo addoommada lagu hayo dadka aanan taariikhda islaamka si fiican u akrinin ama aan la soconin oo laga yaabo reer galbeedkan waxa ay buunbuuniyaan keliya la socdaahi inuu aamino islaamku inuu adoonsiga ogol yahay islaamku adoonsi ma ogola adoonsi ma ogola cumar ibn khataab wuxuu dhihi jiray mata istacbadtum annaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraara goormaad dadka addoonsanaysaan qof walba hooyada isagoo xora bay dhashay marka goormaad addoonsanaysaan buu dhihi jiray addoonsiga qur-aanka ku yimid sidaad ogtihiin nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaana lasoo dirin ee jahliga jaahiliyadii dadka ay ku jireen arrimo fara badan ayaa laisku addoonsan jiray waxaa laisku addoonsan jiray midabka waa laisku addoonsadaa oo ninka cad wuxuu gumaysan jiray ninka madow waa addoonsan jiray waxaa laisku addoonsan jiray yani maaragtay faqriga qofka markuu yani daymoobo uu dayn qaato daynb waa faqiir marka dayn buu qaadanaya daynta qofkii markuu bixin waayo oo ka faqiiro ninkii baa lala soo wareegaya waxaa leeya anaa addoon ii tahay marka haddaad daynteeda bixin weydo waa lala wareegi waa lagu addoonsan jiray waxaa lagu addoonsan jiray xirfadda ayaa laisku addoonsan jiray dadka xirfadda hoose ka shaqeeyo dadka sarsare ayaa maaragtay addoonsan jiray waxaa laisku addoonsan jiray dagaalada oo qabiilba qabiilo ku duulo ayay carabta isku addoonsan jireen qabiilka laga awood bato laga adkaado dadkii laga soo qabto waa la addoonsan jiray saasaa la yeeli jiray diinta islaamka markii ay timid oo nabiyullaahi maxamed ilaahay uu soo diro oo qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey addoonsiga gebi ahaantiis waa la joojiyey afar nooc soo ma ahayn midab layskuma gumaysan karo xirfad layskuma gumaysan karo dayn layskuma gumaysan karo oo hadduu qofka madiin yahay waxaa la yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratin ilaa maysara waa laga suganaya ilaa ilaahay sanaadnimo uu ka siiyo dayn hadduu kaa qaato ilaa xoolaha uu ka helo waa la sugaya lama addoonsanayo yani midabka waxaa la yidhi laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin cid cid annaasu sawaasiyatun ka asnaani lmishk dadku sida yani maaragtay baashaan shallada la yidhaahdaa ilkiheeda ay u siman yihiin ayay dadku u siman yihiin kullukum min kullukum banu aadam wa aadamu min turaabi bani aadamka aadam bay ka wada yimaadeen aadam dhoobaa laga abuuray marka mid mid mid gumaysan karaa ma jiro ilaahay mid madow buu abuuray waa xor wey mid cad buu abuuray mid maariina buu abuuray mid maaragtay noocau doono ilaahay khalqigiisa ka dhiga laakiin uma abuurin kan cad inuu kan madow gumaysto kan madowna kan cad gumaysto looma samaynin ilaahay dadka xor buu ka wada dhigay saddexdaas nooc oo ama xirfadii ah ama dayntii ah ama midabkii ah shareecada islaamku way joojiso lasuma gumaysan kara baa maxaa la soo reebay kii dagaalka kii dagaalka qaabkii ay ayagu u dhigi jireen lama ogola oo qabiil intuu qabiil ku duulo gumaysan karaas lama ogola maxaa yeele dadka muslimiinba hadday yihiin laskuma duuli karo xaaraam way qof muslima dhiiggiisa xaaraam buu kaaya iskada inaad addoonsato iskaba daaro ma addoonsan karti hal ariiqa buu islaamku soo reebay addoonsigu usoo reebay waa ariiqada dagaalka oo weliba dagaalkaasi uu yahay muslim iyo kaafir oo ka dhexeeya muslim iyo kaafir oo ka dhexeeya gaalkan wuxuu u dirirayaa litakuuna kalimatu lkufri hiy alculya kalimatul kufriga inay midda saraysa noqoto uu dagaalamaya muslimkana muxuu u dagaalamayaa litakuuna kalimatullahi hiy alculya kelimadda rabbi inay kor noqoto waxa loo diriraayo waa diin ilaahay qofkaas inaad maaragtay cadaabka laga xoreeyo gaalka iyo inay dadka dacwada gaarto ayaa jihaadka loo jideeyey jihaadka marka la jidaynayo oo sharciga uu jideeyey waxa weeyaan dadka gaalada albaabka ku noqotay oo dadkii ka dambeeyey darbigan gidaarkan wax ka dambeeya diidan inay dacwadu dadka gaarto tawxiidka uu gaaro in awooddan laga wareejiyo meesha baa loo jidaya awooddan shawkadan gaalnimada ah oo kufriga wadata in meesha laga wareejiyo si dadku diinta ay u gaarto ay muslimiin ayagoo ah yani u gaarto hadduu rabo ama ha qaato ama ha diido isagay u taalla laakiin awooddan in meesha laga wareejiya loo jeedo waxaa dhacday markaas muslimiintii gaaladu way dagaalameen gaalada dabeecadoodii hore ku dhaqmeen oo ah muslimka markii la qabsado in la adoonsado la dagaalkooda isku adoonsan jiray soo maahan waa la adoonsado muslimiinta muslimiinta marka hadday yidhaahdaan annagana gaalada waxaanu ka soo qabsanno aan usii dayno yaana la adoonsan gaalka weligii weerarkaa dayn maayo soo saas maaha ila wuxuu og yahay dadkiis inaan la adoonsanaynin buu ogyahay aan la qabsanaynin haddii la yidhaha lasii daayo ma xanuunsanayo marka in gaalka la xanuujiyo xanuunka uu dadka muslimiinta u geystay oo kale in la xanuujiya ayaa midaan looga soo reebay oo dagaalka markii lagu qabsado waxaa la leeyahay markay ayaga qabsadaan muslimiintii way adoonsadeen adinkana waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa ninka amiirulmuminiinka ah ayuu maaragtay ra'yigiisa ayay ukhuduucayaan dadka la keeno hadduu doono maxaabiistii laga haystay ayuu ku soo furani wuu ku bedelanaya hadduu doono wuu iska xuraynayayo naftiisa intuu lacag ka qaata buu iska sii dayni waa diraya hadduu doono waa la qaybinayo dadkii baa loo qaybinaya ilaan qofkan waa qof lasoo adoonsaday magaaladiina ma yaqaano dalkiina waxba kama garanayo markaasaa hebel iyo hebel qolaba wax lagu soo aadina rag iyo dumar baa loo qaybinaya adiga intaa haayo adiga intaas tabo intaa mas-uul ka noqo saasoo kale baa la odhanaya laanna dadka in markaasoo kale mas-uuliyad loo yeelo oo dadkii dad lagu daro oo dadba hoos keenaa way u baahan ila gaalkii adiga marna usii dayn maysid oo ma odhanaysid yani aniga wixii aan idinka qabsado waa idiinsii dayna odhan maysid dadkiina intaad meel geyso halkaa ku xarayso aad tiraahdo sidii laga sheegi jiray hitler markuu yahuudi iyo maaragtay uu meesha ku xaraystay taariikhda qori jirtay dhihi jiray dumarka inta meel lagu xaray ninkii shaawadiisa gudanaya ha u tago meesha ha lagu hayoo kale iyo maaha waa la qaybin jira dadka muslimiinta loo qaybinaya qofkaa marka qofkaanu mas-uuliyadiisa joogaya halkaa ariiqada horta adoonsiga kusoo gala halkaa ariiqa sidii ay ku baabi'i lahayd iyo islaamka ka shaqeeyey diinta islaamka sidii lagu tirtiri lahaa oo wadadaas qaybtaa wixii ku yimid loo loo wada xurayn lahaa ayuu maaragtay shareecada islaamka ka shaqaysaa marka waxaa la sameeyey ariiqadii lagu lagu xurayn lahaa wejiyo badana loo sameeyey ninkii dhaarto oo inuu kasaaro gudoonayo adoon xoree baa laleeyahay waxa wey lacagta soo qaadaya qof adoonta ku jiro kasoo gadaya waa xoreynaya qofka yani xaaskiisa ku yidhaahdo hooyaday oo kalead iga tahay yani yidhaahdo bihaar baa la yidhaahda adoon xoree baa laleeyahay qofka dad muslimiinta ay cahdi iyo ballan laleeyihiin yani soo dilo oo gaalo wey muslimiintiibaa gaalo ballan la lahay gaal baa marka la dilay muslimiintii markaasoo kale waa in taxriiru raqaba la sameeyo adoon la xoreeyo waxaa intaa ka daran yani tarkiibka uu nabiyllaahi maxamed dadka jeclaysiiye ninkii adoon xureeyo inta ajir uu leeyahay intaas uu leeyahay qofkii adoon uu hayay sii daayo xor ka dhigaa intaas uu leeyahay ilaa waxaad arkaysaa yani waktigii saxaabada inayba yaraadeen addoommadayba ay yaraadeen inay sii yaraanayeen oo sida loo xoreynaya u baaba'een marka islaamku marka mar walbaba wuxuu ka shaqaynayay sida adoonsiga uu ku yaraan lahaa halka ariiqo u kusoo galana waa dagaalkaas wey haddii adiga lagaa qabsado maadaama kaagii la gumaysanayo adna kan inaad gumaysato yani saasunbuu ku yimid wey saasaan ariiqadaasaana lagu dhameeyey adoommadii lagu baaba'ay ama nimankan yani maaragtay regalbeedka ihi ama gaalada waxaad ogtihiin ee wakti dhow yidhaahdeen adoonsi ma jiro adoonsiga waa la diiday yay ahayn dadka dadka adoomada africa kusoo raran jira silsilada inta kusoo urursado qaadan jira yay ahayn dadkooda geysan jira ayaga ahayn miyanan ahayn ayagaa qaadan jira oo la geyn jira goormay marka adoonsiga ay ka kaafsoomeen markay warshadaha heleen oo ay fiiriyeen wax soo saarka warshadu ay leedahay iyo adoonka wax soo saarkiisa laisku qiimeeyey kharashka warshada ku baxaya iyo taklifada ku baxaysa adoonkan kharashka ku baxaya markii laisku fiiriyey waxaa wax soo saar badan warsadii kharashkeeduna ka yaryahay adoonkuna kharashkiisu waa badan yahay wax soo saarkiisuna waa yaryahay marka maslaxadoodaas bay marka waxay yidhahdeen markay arkeen inay ka kaafsoomeen in las adoonsado maahan bay yidhahdeen ee maahan dad ay u danaynayaan iyo maslaxad ay dadka u samaynayaan ma aynan ahayn marka yani islaamku marka waxa uu wato waxa weeyaan yani adoonsiga ma ogola dadkii adoonsiga ku jiray marka sidii loo baabi'in lahaa wey wixii ka hadlays meeshaan weyaan aayaddaa marka saasa